abaarihii annaga waxaan kasoo boqolnay laba iyo tobankii oo maragtay duurnimo waxaanu kasoo tagnay degmada caalcali waxaan soo marnay tuulooyin tiro badan aniaan nabadgudkan kasii aruursanaya meel magaalada u jirtaa toddoba kilomitr ayay isku aruuriyeen sideed kilomitr meelaha kiyaasta ay isku aruuriyeen annaga waa soo soconay waxaan soconay markaan magaalada kusoo dhawaanay ayaa waxay nagu bilaabeen tacshiirad deegaanka caalcali oo la qabteen aan soo booqonay aan ka soconay asaasa markay nagu bilaabeen walilahi alxamdu ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee la gilbinayay waxay sameeyeen wax fiican maalintoodii ku aadineed ayay qabteen howlgalkiina waxay ku sameeyeen kulli waxawaaye cidi kale iyagoona usoo gurmadinay nadiifiyeen howlgalka marka halkan laydinku weerarayay waa meel toddoba kilomitr u jirta magaalada beledweyne sidaan u fahmay ha toddoba kilomitr ayay u jirtaa magaalada beledweyne waa buurahaas saaran magaalada waa kooxa oo nabadgida soo arbi arbish ka watay hase ahaatee hadafkii ay lahaayeen kumaana guulaysanin waxay doonayeen in dadka siyaasiyiinta iyo xildhibaanada mas-uuliyiintaas ay wax yeelaan barnaamijkaasna ilaahay wuxuu nagu guurayey in ayaga laga tukeeyey aadii buurta laga tukeeyey markii dambena waxaa baalkii ciidamada xoogga dalka gurma soo sameeyey ciidanka wax dhibaato hadda wax soo gaara laba dhino dhaacayo lugooda kasocda wax hadda dhibaato oo kale oo soo gaara haba yaraata ma jiraan ciidamada al-shabaab ee idin soo weeraray waxaad sheegaysaa in hadalkaaga sida ku jirta waa laga sifeeyey halkaa khasaarahana ciidamada unbaa laba ka soo gaaray dhaawac sidaad sheegayso iyagoo wax khasaaroo soo gaarood aragteen waxay saaraayeen nimankan buur aan si sahal marka hore lagu fuuri jirin oo gadaal ay kasoo fuuleen oo wadiga gaadiidka ay marayeen oo waddada ay gadaal kasoo fuuleen buurtana macnaha ma sahlana inuu askarigii oo dhaqso u fuulo waktiina saankana wuu gaabnaa kullaytaba waa naloo sheegay dhowr dhaawaca inay wadeen laba nin ay ka dhimateen waa naloo sheegay dadkana way casigeliyaanoo waxa ka dhintay wax ka dhaaco mashiinkasin ay dhahaan way handadaan falilah alxamdu kulle waxawaaye waa wixii qasodayaasha iyo qolisi dad ayaa gaaray xildhibaanadan iyo siyaasiyiintan aad ay al-shabaab weerartay oo safarkiinan idinku weheliyey yaa kamid ahaa xildhibaanadan waxaa kamid aha xildhibaan daahir amin jestow xildhibaan maxamed maxamuud goodir gudoomiyaha gobolka ku-xigeenka gobolka siyaasadda iyo amniga maxamed ibraahim cabdullaahi gudoomiyaha degmada macalin khallaafow nimankaas ay ahayn deegaankii laga xulay al-shabaab ee degmada caal cali ayaan soo wada booqanay iyada oo ciidamadii baalkii caal calina ciidamo xoogle loo dhisay oo hadda ay is-aruuriyeen maleeshiyaad deegaan ka tirsan intiisa abaabuleen ay iska kiciyeen qooxii nabadgudka iyadoo ay kaalmo ka heleen ciidamadiisa deegaanka bilihii u dambeeyey waxaa jiray dagaal lagu hayay al-shabaab gobolka oo meelo badan looga saaray inkastoo ay meelaha qaar kusoo noqdeen sida buqa qablo oo kale marka in meel toddoba kilomitr u jirta beledweyne ay saraakiil dowladeed ku weeraraan sooma muujinayso in weli al-shabaab ay halis weyn ku hayso maamulka dowladda ee gobolka taasi waxay waxay hadafkooda waxa waaye meel hebel waa joognaa na arka waayo maaha kooxo xoog leh waxa waa meel ay suganayeen xabakeen ka cararaayeen waxa waaya meesha waa joogna waa tagna waa weerarnay ka rabaan raayulcaalamka qaldaan iyo dadka masaakiinta ayay qaldaan meel ay xoog kuleeyihin annaga halkaanaan ka baxnay degmada calcali waa toddobaatan iyo shan kilomitr waxaan soo marnay wareeg dheer oo iyadana oo baalki sagaashan kilomitr wareega dheer oo dhinaca ceel dheer iyo baalkii caagxoog iyo diiqaay wareeg dheer aan soo marnay markii dambana islaajidkia haddana ku nimid waxaa ku cadaynaysaa meesha anagoo ciidan aan diyaaradan wadinin taangiina wadinin oo qoryo fudfudug wadana in aan kaga guulaysanin hadafkii dagaalkii soo qaateen marka waxaan ujeedaa meeshaas inay ka tiiran la go-ayin dadka deegaanka u tagnayna waxay leeyihin aawa al-shabaab annagaa raadinayna dadkii deegaanka ayaa hubka qaatay kooxahaas waxa waaye gobolka hiiraan insha allah waxa ugu dambeyn waa laga caritiraya